halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi xaagaay oo isagu ka mid ahaa nebiyadii ka soo noqday masaafuriskii loo kaxaystay dadkii degganaa dalka yuhuudda wuxuuna ka mid ahaa dadkii yaraa ee markii koowaadba ku soo noqday magaalada yeruusaalem isagoo haddaba sii waxyiinaya wakhtiga ammaanta rabbigu ay ka buuxsami doonto macbudka reer banu israa'iil ayaa rabbigu leeyahay isagoo ka dul hadlaya addoonkiisii xaagaay sida ku qoran cutubka labaad aayadda toddobaad sida tan oo quruumaha oo dhanna waan giriirin doonaa oo waxa ay quruumaha oo dhammu jeclaystaan way imaan doonaan oo anna gurigan waxaan ka buuxin doonaa ammaan ayaa rabbiga ciidamadu leeyahay markiina ugu dambaysay walaalayaal waxay inoo joogtay aayadda afar iyo tobanaad ee kitaabkii nebi xaagaay markaasoo xaagaay uu lahaa sida ku qoran isla aayadda afar iyo tobanaad ee cutubkii labaad sida tan soo socota markaasaa xaagaay jawaabay oo wuxuu yidhi rabbigu wuxuu leeyahay dadkanu waa saasoo kale oo quruntanuna saasoo kaley hortayda ku tahay oo shuqul kasta oo ay gacmahooda ku qabtaan waa saasoo kale oo wixii ay halkaas ku bixiyeenna waa nijaas marka ay sidaasi tahay dadkiibaa waxay noqdeen calooshadu shaqaystayaal oo waxay nebiga ku yidhaahdeen macbudkii waa dhisnay ee aaway barakadii aad sheegtay rabbiguna looguma shaqeeyo kunturaad ah in haddii aynu wixii uu ina weyddiistay samayno in isla markiiba ay barako inagu soo degayso oo kii fakri ahaana dahab loo miisayo rabbigu sidaas kuma shaqeeyo waayo horay buu amar u bixiyey markii uu qaabiil inkaaray ee uu lahaa wejigaaga oo dhididsan baad wax cuni doontaa marka ma ahan in qofkii ilaah u shaqeeya lacag lagu miisayo waana sida ay la tahay dad badan oo soomaali ah waxay la tahay nin waliba ee masiixi noqda in lacag badan lagu qasirayo oo loo soo dirayo dadkiisa si iyagana lacag loogu cantoobiyo oo goroftii cayreedna ay tuurayaan waa sheeko haddaba khiyaali ah oo aan sal iyo raad toona lahayn in ninkii masiixi noqda lacag lagu qasirayo ilaahna markii uu arkay fikirka dadkii noolaa wakhtigii nebi xaagaay sarubaabel iyo yeshuuca inay yehosadaaq ayuu wuxuu ku yidhi iyagii dadkanu waa saasoo kale oo quruntanuna saasoo kaley hortayda ku tahay oo shuqul kasta oo ay gacmahooda ku qabtaanna waa saasoo kale oo wixii ay halkaasi ku bixiyeenna waa nijaas haddii ay ilaah shaqo u qabtaan iyo haddii ay isaga soo baryaan waxay la ahayd in lacag lagu siinayo waxay isla ahaayeen inay quduus yihiin oo iyagoo iska fadhiyay jawaanno dahab ah in cerka looga soo daadinayo markaana inkastoo ay dhiseen macbudka haddana qalbigoodu wuu ka fogaa ilaah ilaahna wuxuu arkay inaanay gaarin wakhtigii la barakadeen lahaa waayo fikir khaldan bay ilaah ka aaminsanaayeen haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad ayaannu iminka la soo baxaynaa baalka kun boqol saddex iyo toddobaatan waa axdigii hore kitaabka nebi xaagaay aayadda shan iyo tobanaad ee cutubka labaad waxaana qoran sida tan haddaba waan idiin baryayaaye maanta intii ka bilaabata iyo wixii ka dambeeyaba ka fiirsada intaan dhagaxna dhagax la dul saarin macbudka rabbiga ha yeeshee markii ay rabbiga u soo leexdeen ayaa iminkii ilaah uu u naxariistay oo wuxuu doonayaa inuu barakadeeyo waayo waxay beddeleen fikirkoodii hore ee ay isku xirayeen howsha ay qabanayaan iyo barakada ay helayaan ilaah isku xiri maayo barakada aad helayso iyo adeegga aad ilaah siinayso oo ilaah ma ahan qandaraas qaate oo kale kaasoo markii aad u shaqayso ku siinaya joornaatigaaga ilaah waa kii ku uumay oo naxariis awgeed ayuu u barakadeeyaa ummaddiisa laakiin ma ahan inay isaga u shaqeeyeen waxaa jira kuwo badan oo aan ilaah u shaqaynin haddaba way barakadaysan yihiin kuwaas ciise masiixna wuxuu yidhi isagoo ilaah sifihiisa inoo tilmaamaya kan roobka siiya kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahaynba markaa ilaah kuma shaqeeyo kunturaad ama qandaraas markii aad qalbi daahir ah ugu timaado wixii aad mudan tahay kaa ceshan maayo balse xagla laaban xoolo kuma yimaadaan yaanay xaglahaagu laabnaan oo nin shaqo badan noqo nebi sulaymaan wuxuu yidhi rag xoog badanu way hodmaan haddaba raggaasu ma ahan kuwa u go'ay marqaan iyo faakihaysi waa rag xoog badan oo beeraha ka shaqeeya oo beerta dalagyo kala duwan hadday noqon lahayd basal nyaanyo qudrad ceen waliba ee ay tahay iyo weliba beriis iyo sisin maadaama ilaah xoog ou siiyey oo wixii ilaah ou siiyey sida ay tahay ay ugu tagrifalaan waa dhab in dadka oo dhaniba ay ku barakoobayaan waayo ragga xoogga badan shaqo adag bay qabsanayaan sababtaasi aawadeed bay ku hodmayaan ama ay ku barakoobayaan soomaaliduna horay bay u hadashay oo waxay tidhi niman shaqaysan shaah waa ka xaaraan haddaan intaasi uga baxno faalladii aayadda ayaannu dib ugu noqonaynaa meeriska caawa waxaanan isla eegaynaa cutubka labaad aayadaha lix iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana qoran sida tan iyo tan iyo wakhtigaas oo shan markii la doonto tuulmo ah labaatan waxaa laga helay toban keliya oo markii loo yimaado in macsarada khamriga laga soo dhaansado konton weel waxaa ku jiray labaatan weel oo keliya anigu shuqulka gacmihiinna oo dhan waxaan ku dhuftay beer engeg iyo cariyaysi iyo roob dhagaxyaale laakiinse ima aydnaan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay haddaba waan idiin baryayaaye maanta intii ka bilaabata iyo wixii ka dambeeyaba ka fiirsada oo bishii sagaalaad maalinteedii afar iyo labaatanaad oo ahayd maalintii la dhigay aasaaska macbudka rabbiga aad ugu fiirsada maqsiinka iniino ma ku jiraan hubaal canabka iyo bardaha iyo roomaanka iyo saytuunka midkoodna midho ma dhalin laakiinse maanta inta ka bilaabata waan idiin barakadayn doonaa waxaa rabbigu uu ku leeyahay iyaga kadib markii ay dhiseen macbudka oo aragtidoodii ay beddeleen oo howsha rabbiga si aan leexleexad lahayn ay ku sameeyeen ayaa rabbiga falkii wanaagsanaa ee ay sameeyeen uga soo jawaabay wuxuuna ku yidhi bal beerihiinna u fiirsada iyo sida aad wax u goosataan iyo sida beeruhu ay idinku baxaan oy u barakoobaan markii hore way qaldanaayeen fikirkooduna ma toosnin waxay la ahayd haddaba in wakhtigii la dhisi lahaa macbuudka aan weli la gaarin markii loo sheegay oo lagu yidhi war buurta fuula oo alwaax keena oo macbudka dhisa ayay baaqii ka jawaabeen inkastoo weli ay rumaysnaayeen in howsha ay qabanayaan aawgood lagu barakadaynayo balse ilaah sidaas kuma shaqeeyo waxaa la doonayaa inaad shaqayso welibana aad addeecdo wixii rabbiga uu kuu sheegay ma ahan inaad fadhi wax ku helayso isla sida ay macbudka u dhiseen oo gacmahoodiina ugu shaqeeyeen ayaa la doonayaa inay beeraha u qodaan oy canabka beertaan oy arkaan sida rabbiga uu u barakadeeyo ilaah wuxuu ku leeyahay kolkii hore wax kastoo aad beerataan baraka ma lahayn oo waxay ahayd sida in jeebka aad lacag ku ridanaysaan uu duleelo ama uu lacagta cunayo maxaa wacay rabbigu ma barakadaynin dadka oo wax soo saarkooduna baraka ma lahayn marka waxaa loo baahan yahay oo kale in qofku u saxo marka hore in ilaah uu maqlayo iyo inuu tubta toosan ku taagan yahay iyo in kale haddii qofku masiixi uu yahay haddana xagluhu ay u laaban yihiin wax baa ka qaldan oo qallooc baa ku jira marka hore dembiyadaada ilaah u qiro dabadeedna macallinka kitaabka dadka bara ha u akhriyo kitaabka qofka ama ha dhegaysteen idaacaddan aynu dadka ka barno hadalladii ilaah marka oo keliya ayaa qofku garashadiisa ilaah ay kobcaysaa intaan barakadu imaanin waa in marka hore la hubiyaa xidhiirka aad la leedahay ilaah iyo in fikirkaagu uu qaldan yahay iyo in kale haddii fikirkaagu uu qaldan yahay barako arki maysid ilaa isbeddel xagga towbadda ah lagaa helo markaa kadib ayaa ilaah uu barakadaynayaa shaqadaada jeebkaaga iyo weliba wax soo saarkaaga maalinba maalinta ka dambaysa sidaas ayaa lagu hodmaa laakiin laguma hodmo in aad noqoto nin rumaysan waxyaabo khiyaali ah waxaad maqlaysaa kuwo kugu leh ninkaas tujaarka ah naag jinni ayuu saaxiib leeyahay sababtaasi ayuu taajir ku noqday waxaa kaloo laga yaabaa inaad maqasho qof kugu leh durbaan gacantaada ha ku jiro ama gacanta walaalka waxay ula jeedaan awood ama magac gacantaada ha ku jirto ama gacanta walaalka balse odhan maayaan sidee durbaanku gacantayda ku soo gelaya waxaan qumanayn fikirka ay ka qabaan shaqada iyo ilaah badanaa dadka soomaalida ah ee dalka hantida ku leh marka laga reebo dagaal oogayaasha iyo kuwa qaadka ka baayac mushtara waxay lacagta ku heleen shaqo adag kadib markii ay dalalka dibadda ah ka soo shaqaysteen wixii ay haysteen ayaa ilaah uu u barakadeeyey inkastoo welibana ayaan ilaah aqoonin ilaah qulubtooda ayuu eegayaa haddii ay iyadoo wejigoodu uu dhididsan yahay shaqaystaan ilaah wuu u barakadaynayaa haddiise ay qof soo boobeen ama soo bililqaysteen jeebka ayaa ilaah uu ka duleelinayaa balse iminka aynu isla eegno maaddadan kale ee ah muujinta qorshayaasha ilaah ee mustaqbalka si markaasi arrinka ku aadan barnaamijyada mustaqbalka aynu wax kaga ogaanno ayaa waxaa loo baahan yahay inaynu la soo baxno baalka kun boqol saddex iyo toddobaatan ee axdigii hore kitaabkii nebi xaagaay cutubka labaad aayadda labaatanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan markaasaa mar labaad ereygii rabbigu u yimid nebi xaagaay taasuna waxay ahayd bisha maalinteedii afar iyo labaatanaad oo wuxuu ku yidhi wixii uu yidhi gadaal ayaannu haddaba dhegaystayaal ka ogaan doonnaa balse mar kale ayaa hadalkii rabbigu u yimid nebi xaagaay waxaana la qoray wakhtiga farriintaas iyada ah ay timid wuxuuna nebigu leeyahay taasuna waxay ahayd bisha maalinteedii afar iyo labaatanaad waa isla maalintii la qoray farriintii hore mar waxaa jirtay lay weyddiiyey sida nebi xaagaay laba farriin uu ku heli karo isku maalin markaasaan ku idhi soo nebigu dan ma yeelan karo isagoo aan farriintii labaad dadka u warin markaasaan ku idhi soo nebigu dan ma yeelan karo isagoo aan farriintii labaad dadka u warin dadku meel waliba ayay dulduleello ka eegayaan waayo waxaa ku adag inay rumaystaan in ilaah uu jiro qalbi ingegnaantooda aawgii weli waxaannu ku jirnaa haddaba meeriska iyo gebagabada kitaabka nebi xaagaay waxaanan isla akhrinaynaa cutubka labaad aayadda kow iyo labaatanaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan la hadal serubabel oo ah taliyaha dalka yuhuudda ah oo waxaad ku tidhaahdaa waxaan gariirin doonaa samooyinka iyo dhulkaba waxaa ilaah iminka uu leeyahay la hadal serubabel oo ah taliyaha dalka yuhuudda ah waxaa farriintanu ay ku socotaa hoggaamiyihii rayidka ama bulshada laakiin kuma socoto kan xagga diinta iyo owqaafta waxay ku socotaa ninkii ahaa waxay ku socotaa ninkii lahaa talada dhaxalka daa'uud oo wuxuu ka soo farcamay nebi daa'uud oo isagu ahaa boqorkii dalka israa'iil iyo addoonkii rabbiga kaasoo rabbigu aad iyo aad u jeclaa haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda laba iyo labaatanaad ee isla cutubkan labaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waanan afgembiyi doonaa carshiga boqortiyooyinka oo waan baabi'in doonaa xoogga boqortiyooyinka quruumaha waanan afgembiyi doonaa gaarifardoodyada iyo kuwa fuushanba oo fardaha iyo kuwa ku joogaba way dhici doonaan oo mid kastaaba wuxuu ku dhiman doonaa seefta walaalkiis waxaa rabbigu leeyahay oo waan baabi'in doonaa xoogga boqortiyooyinka quruumaha markii ilaah uu leeyahay waxaan baabi'inayaa boqortiyooyinka iyo dowladaha wuxuu ka hadlayaa wakhtiga dhibka weyn oo dunida ka bilaabanayo isla sidii uu inoogu soo sheegay aayadihii lixaad iyo toddobaad ee cutubkan wuxuu yidhi waxaan afgembiyi doonaa gaarifardoodyada iyo kuwa fuushanba baryahaasi dadku waxay ku kalsoonaayeen gaarifardoodyada halka ay maanta ku kalsoon yihiin hubka halista ah ilaah wuxuu leeyahay waxyaalahaas oo dhan waan afgembiyi doonaa bal iminkana aynu eegno maaddada kale ee qusaysa filashada mustaqbalka rabbiga oo qorshihiisa mustaqbalka iyo barnaamijyadiisa ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla kitaabkii nebi xaagaay cutubka labaad aayadda saddex iyo labaatanaad sida tan rabbiga ciidamada wuxuu leeyahay sarubaabelow addoonkaygiyow ina salaati'eelow maalintaas waan ku qaadan doonaa ayaa rabbigu leeyahay oo waxaan kaa dhigi doonaa sidii shaabad oo kale waayo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay anigu waan ku doortay marka uu leeyahay maalintaas ayaa taasu ay ka dhigan tahay wakhti fog oo mustaqbalka ah marka uu leeyahay oo waxaan kaa dhigi doonaa sidii shaabad oo kale ayaa maalintaasi reer banu israa'iil ay noqon doonaan kuwo qaali ah oo macduun ah iyo quruun ilaah quduus u ah balse maalintu waa maalin mustaqbalka ah waxaa lala hadlayaa sarubaabel oo isagu ahaa faracii daa'uud iyo weliba faraca masiixu uu ka soo daahiri doonay waxaannu innaga oo dhan garanaynaa in masiixu uu ka soo farcamay nebi daa'uud waxaa kaloo masiixu uu ka soo farcamay sarubaabel oo isagu ahaa weliba faracii nebi daa'uud waxyigan waa mid quseeyo ciise masiix waana boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada wuxuuna dunida ku xukumi doonaa xaqnimo dadyowgana caddaalad haddaba macbudkan la dhisay xilligii sarubaabel mid qurux badan ma ahayn balse wuxuu ahaa mid ahmiyad sare lahaa waayo waxaa lagu xidhay sarubaabel oo ahaa mid ka soo farcamay masiixa oo maalin maalmaha ka mid ah ayuu macbudkaasi imaanayaa nin masiixi ah ayaa wuxuu qaaday qhasiido uu ku soo koobayo waxyiga saddex iyo labaatanaad ee loo soo jeediyey sarubaabel oo ahaa taliyihii dalka yuhuudda iyo masiixa awowgiis ama abuulankiis wuxuuna leeyahay farxad badana rajada xujayda yeruusaalem ku sii jeedda boqorkii jidkiisii wuu beddelay carshigiisiina waa la qaabeeyey oo dadkiina waxay daba galeen damacyada qalbigooda waxay samaysteen guryahoodii dadkii waxay jeclaysteen inay dhistaan aqalladoodii waxayna iloobeen kii rabbiga qurux badana hadalka rabbiga ee soo degay jidadkiinna ka fiirsada xoog yeesha oo guriga rabbiga dhisa oo gurigan waxaa ka buuxsami doonta ammaanta rabbiga haddaan intaasi kaga baxno haddaba gabaygii oo aynu si toos ah idinku tarjunnay ayaan idinku leeyahay saaxiibayaal ma jiraa nin kugu odhan kara waxa aad samaynayso ilaa hortii micno ma laha ama waxa isagu uu samaynayo ayaa micno weyn ilaa hortii ku leh ama waxa isagu uu samaynayo ayaa micno weyn ilaah hortii ku leh ilaah baa kala sheegi kara kan shaqadiisu midho ay dhali doonto iyo kan shuqulkiisu uu maran yahay ha yeeshee gucularoor baa lagu jira oo waxaannu ku jirnaa tartan loo galay in ilaah la darajeeyo tan ahmiyadda lehna waxa weeye in la arko inaynu aamin ku nahay waxa aynu samaynayno waana farriin qusaysa kitaabkan gaaban ee nebi xaagay waxaana intaasi dhegaystayaal ku soo dhammaanaya kitaabkii nebi xaagay oo inkastoo u gaabnaa haddana farriimo xoog leh ay ku qornaayeen waa wax aan qof caadi ah ka imaan karin markii aad eegto sida nebiga dadka uu u hagayo wuxuu ku yidhi war hadal haan ma buuxshee buurta fuula alwaaxdana soo jara oo guriga rabbigana dhisa wuxuu ku yidhi oo kale war xag uun labada daarood mid raaca ha isxabkinina hal meeleh waxay dadkii xilligiisa lahaayeen weli lama gaarin wakhtigii la dhisi lahaa guriga rabbiga waxaa la mid ah soomaali badan oo masiixiyiin ah oo ay la tahay inaan la gaarin xilligii guriga rabbiga la dhisi lahaa waxa ay isku niyad qaboojinayaan inaan la gaarin xilligii la ogaan lahaa inay masiixiyiin yihiin waxaan markaasi ku boorinayaa kuwaasi ama kuwa ceenkaas oo kale ah hadalladii nebigan markaasoo uu lahaa buurta fuula oo alwaaxda soo jara oo guriga rabbiga dhisa markaas oo keliya ayaa wixii aynu qabanno ay istaagayaan oo wax soo saarkeenna iyo kan dalkaba wuu isu soo tarayaa waa in la helo masiixiyiin ku ad adag rumaysadkooda ilaahna wuxuu leeyahay haddaan dib ugu noqonno aayaddii labaatanaad sida tan maqsiinka iniino ma ku jiraan hubaal canabka iyo bardaha iyo roomaanka iyo saytuunka midkoodna midho ma dhalin laakiinse maanta inta ka bilaabata waan idiin barakadayn doonaa hadalkaasi wuxuu ka soo baxay markii la dhisay gurigii rabbiga kiniisadduna waxay u taagan tahay maanta macbudka yeruusaalem ka dhisnaan jiray hadalkaasi wuxuu ka soo baxay markii hadalkaasina wuxuu soo baxay markii la dhisay gurigii rabbiga kiniisadduna waxay u taagan tahay maanta macbadka yeruusaalem ka dhisnaan jiray waana qorshaha rabbiga in kiniisadda masiixa laga dhiso dalka soomaaliya si baraka loo helo waxaan haddaba filayaa dhegaystayaal in wax badan aad ka barateen kitaabka nebi xaagay oo weliba kuwiinna rabbiga jecelna naga hesheen hadalla dhiirigelin ah si aad ku dhisataan kiniisadihiinna haddii aad joogtaan jabuuti ama etoobiya ama somalilan ama muqdisho ninna yaannu ku marmarsiyoon in aanay ahayn xilligii la dhisi lahaa kiniisadda ninna yaannu ku marmarsiyoon in aanay ahayn xilligii la dhisi lahaa kiniisadda masiixa bilxaqiiqa waxaannu ku jirnaa wakhtigii kiniisadda la dhisi lahaa oo rag xoog ku leh rumaysadka ay gacmaha isqabsan lahaayeen laguma dhiso kiniisad in la helo qoryo iyo qalab dhismo laakiin masiixiyiinta ayaa israadsanaya oo way isku kalsoonaanayaan oy ilaah wada baryayaan kuwa deggan dalalka masiixa laga xurmeeyo wax ay ka baqayaan ma lahan kuwa deggan dalka soomaaliyana si qarsoodi ah ayay isugu imaan karaan oy ilaah u wada caabudi karaan waxayna ka bilaabayaan qoyska dabeetana ilaah baa ku hoggaaminaya masiixiyiinta kale haddii shaki uu kugu jiro dhegaystow cidnaha isbarin inta shakiga uu kaa baxayo meel waliba ee nabad ah qofka wuxuu ku biiri karaa masiixiyiinta kale hadday reer yurub yihiin ama carab masiixiyiin ah ay yihiin ama afrikaan ay yihiin waxaan idinku boorinayaa dhammaantiin kuwiinna masiixiyiinta ah inaad u qaadataan arrin ahmiyaddiisu ay sarrayso inaad dhistaan kiniisadda masiixa idinkoo ka bilaabaya reerihiinna marka hore waxaad la wadaagaysaa qoyskaaga ama xaaskaaga wax ku saabsan masiixa dabeetana waxaad la wadaagaysaa saaxiibbada oo sidaas ayaa injiilku uu ku faafayaa iyadoo aanay cidi ku ogaan ama aanay ku garan karin waxa aad tahay waxaana bilaabanaya kiniisadda ciise masiix balse dalalka xurmeeya masiixa qofka haddii la og yahay iyo haddii kale waa isku mid ninna dunida looma dilo waxa uu rumaysan yahay oo waxyaabaha soomaaliya ka jira dunida kama jiraan ama loogama dhaqmo waxaad arkaysaa qof masiixi ah oo markii la ogaado la dilayo mid bay la tahay haddii uu qof masiixi ah dilo inuu sidaasi janno ku gelayo laakiin wuxuu iloobay midkaas isaga ah in ilaah marnaba aannu oggolaanaynin in qofi qof kale dhiiggiisa uu daadiyo sharcigaasna waxaa ilaah uu ku qoray tobankii wasiyadood ee nebi muuse loo soo dhiibay oo wuxuu leeyahay haddaan idin bayaamiyo waa inaadan qurgoyn
faabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waasaase dadalow baraarugaye falankeenu waasaase ka masiixa beenina iyo bidcibaadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waasaase dadalow baraarugaye falankeenu waasaase xaqa kuwa ka baydhaya ma badbaadi doonaano bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waasaase dadalow baraarugaye falankeenu waasaase ka masiixa baalka mara boholnaara buu geliyo bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waasaase dadalow baraarugaye falankeenu waasaase
sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye urbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin